ramadaan mubaarak iyo kulan wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska iyada oo qoysas badan oo soomaaliyeed ay saameyn xoogle ku yeelatay abaarta xooggan ee sanadkan ku dhufatay geeska afrika ayaa qoysas badan oo ku nool xeryaha dhadhaab waxa ay sanadkan ku soomayaan xaalad adag haddaba barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan ayuu barnaamijku waxa uu kula hadlay qaar ka mid ah qoysaska degan xeryaha dhadhaab oo sawir ka bixinaya xaaladda adag ee ay ku soomayaan qaar ka mid a qaxootiga ayaa sheegaya in abaarta ay ku tabarbeeleen oo aanay heli karin wax ka badan biyo oo ay ku afuraan maadaama qiimaha maciishada ay cirka isku sharartay islamarkaana aanay heli karin dhaqaale ay ku iibsadaan afurka ay u baahan yihiin bisha barakaysta ee ramalaan ma awoodna hataa in aan afurkii iyo saxuurtii aan helno baahidan aad iyo aaday u ballaaran tahay ama u weyn tahay meeshaan waxaa la soo qaataa raashinkan yar oo laga soo qaata keer ayaa la isticmaalaa sida shamuuriyda la isticmaalaa qof maanta dhan soognaay afurka markii la gaaro in haddana shamuuriy uu ku afuro kisto waa arrin iska waxa ah dadka barkood markay xilliga afurka la gaaro waxa ay ku afuraan biyo ay ku afuraan sababta waxaa keenay maciishadii kor ayay aaday maysan awoodaan waxay ku soo gataan raashinkii iyo burkii iyo saliiddii ma awoodaan qaxootiga cusub ee dhowaan gaaray xeryaha dhadhaab ayaa iyagu dareemaya dhibaato gaara magacayda haabo ismaan maburuk waaye aad iyo aad baa u rafaadsannahay aniga waxaan ka imaada degmada oo kamsuume ah ana hadda idinla hadlaayo kaar la-aan ma ihi kaar waan haastaa iyo an kaaraan ka qaadanaa keer marka kaarkii kaar naga filing ma aha rabadaanaa lagu jiraa waxaa nala siiyaa toddoba kiilo moordooy iyo digirta oo falfaliiray oo cagaar ee nala siiyaa nagama filno meeshaan marka waxaana keenay dhib iyo rafaad wixii nala siinahay waa soonsoon nagama filno waa rafaadsannahay waa dhawaataysannahay waxaan rabnaa walaalahayna tihiin inaa oo nisoo gaartiin aruurtayna waa taddoba waaye aabbahood waa iga dhintay marka aqoon waaye waxaan rabaa walaalayaalkayna haddii tihiina inaa oo garabna siisaan saxuurta bal alxamdu al shukri wixii ilaahay noo soo qadaro muslum baana siyaan ka afurnaa marka wixii wax noo tari waayo wixii waxaa noqday moordoy moordoyna koley lagama saxuurin karo wixiina moordoy ay nagu noqotay bishii rabadaan bilihii kale waxay ka duwan tahay hadda magoo sooman nahay dad sooman baan nahay marka waxaan u baahanaa cunto oo fiican oo ka afurno cuntadii laga afurnana ma haysano marka waa rafaadsannahay marka biyaan ka saxuuranaa bulshadu waxaan ku odsanayna walaalahayna yihiin inaa oo garabna soo siiyaan ni caawiyaan inaa na caawiyaan oo garabna soo siiyaan aaga baahannahay rabadaanaa ku jirna wax laga afuraayo male cunnola-aanta haysata qaxootiga qaar bisha barakaysan ee ramadaan waxaa u dheer dhibaatooyin kale oo xagga caafimaadka ah oo haysta iyaga iyo carruurtooda dadkaasi waxaa ka mid ah hooyadan magaceeda ku bilaabaysa faadumo xuseen xasanaa laga dhahaa maxaa degan yahaa meel oo barakac aho oo maxaa lihi jira guriba ku yaalin oo buushbuushaa degannahay meeshaa ku noolnahaa marka waaka meeshaa ilaahay nagu tabagalaa nagu ammaansadaa waana xanuunsanahay badnaha la iga dhagaa ilaa muddo toddoba bilood ah carruurtayda waa lixbay gabarna maxaa haystaa laba sano ku dhawaad jirto oo hadday aragtaba qof bili'aadan muslimba isha ku hayna karin oo nug iyo gacanna waxyar naafa ka ah wallaahi iyo bilaa hooyga ku noolna hooyba ma ooba gobol ma qabno maxaa la dhihi jira roob hadduu imaado daadaana soo gali gobol ma qabno bax ma qabno joorar ma qabno ilmaha yar maxaa ku seexilnaa curyaamaha dhulka ibarkooda ku seexilnaa dhalmaayaa bogta shandaro ma qabno rafaad adduunya iska rafaadsannaha ramadaan haddii lagu jiraa dee afurka qof walba shay macaanuu rabaa oo qof maanta dhan oo soomnaay muurday ma ku afuri karaa waa maya maxaa la dhihi jira maxaa laga bixiyaa meeshan toddoba kiilo murday ahoo laba kiilo maxaa laga bixiyaa masirhaa laga bixiyaa saliidda koley ma warkaa jirtaba kaarka weynaaba qaadan hayaaba saddexle ama meelahaas hadda qofka sooman shay timir ama wax shay nugeel iyo shay ada laabta uroon uu ku afuri waayo adoo maanta dhan afkaaga xirnay haddii hadda wax kale ku afurto waa dhibkeeda anakan maba haysano waxaa cunno ma haysano aye rafaad silac warax noo dheer ee gaajo maantan anakoo kusoo nen haddii hadda wax oo la cunana lehen dhibkaad soomaaho saasa caloosha iskaa xirnaa oo iskaa sabarnaa oo murdadas waxaasaa ku afurnaa ilaahay nala ogson oo maana meel banaaci la deganna oo qorax nalhayso oo rafaadsanna ayo guryo ma qabno hooyadan ayaa sheegaysa in carruurteedu aanay heli karin caano ay cabbaan oo ay ku nool yihiin shaah madow waxaana ay codsi u diraysaa soomaalida dhegaysanaysa ilmaha shaabigeeskaas siistaa haddaba gabadha oo iga xanuunsan nugtii gacanta naafada ka eh shaabigeesa masaasada ayaa ugu shubaa daryaal ma haystaa xanaano daro ilmaha waa iga rafaadsan yihiin si oo muslimiinta walaalaheyga dadka muslimiinta ee maasha allah dal iyo dibadda meesha joogaan hana soo gaaraan hana soo caabiyaan qaxootiga danyarta ah ayaa dhammaantood ku soomaya duruufo iskuwada mid ah kuwaasoo dhammaantood aan heli karin cunno dhadhan leh oo ay ku afuraan maadaama ay ku soomayaan dhul aada u kulul oo ay abaar daranna ka jirto waxaa liidhahaa sacdiyo maxamed meesha la dhaho dhagaxleey bannaanka u baxsan buulo bakti aan degannahay maxaan nahay iska danyaraan nahay maxaan taaganna maanta oo raaxa ilaaha noo kase soonaan ku jirnaa inkasta maanta soon waad aragteen wixii lagu soomo maxaa loo baahan yahay soonka marka la soomaayo cabitaan fiican maxaa fiican hunguri oo jilicsan oo macaan wixii ma haysano markay qofkii kaarka haysto ankee muxuu soo qaataa kaarweynihii toddoba kiilo sideed kiilo oo moordi ah saddex kiilo misir ah intii kale maba ka badnaba laba kiilo saliid ah maanta kiilo nyaanya ah marka waan doonnaa aad dhahda boqol iyo labaatan waay baastaan rabaa markaad dhahdana baastada ugu fiican boqol iyo soddon ay marhaysa beriisaan rabaa markaad dhahda beriiska kuuskuuska ee muxuu marhayaa sagaashan sokor maxay marhaysaa kiilihii boqol iyo labaatan boqol iyo soddon saliid maxay marhaysaa halki bakeeri meeshaan hadda aan deganahay intii magaalada hoose la gaarin halki bakeeri boqol iyo labaatan shilin marka sixir bararkaasaa noogu daran naagta markay baxdo oon baxno dhar dhaqaal aan aadno oo dharkaan soo dhaqano xoogayna wax aynoo qabanaysa male ilaa maan fikirno laba iyo toban maskax aan yeeshano kuma kumiyeyno wixiina nooma gaarayo afurkii saasaan u dhibaataysanahay oon u danacannahay maxaan ka codsanaynaa walaalaheenna muslimiinta eh maxaan ka codsanaynaa inayna soo caawiyaan wixii isriqa ilaahayga noo soo qoray waan iskaaga afurnaa soonkiina nagama fakado oo waa nugula leeyahay gaajo ku afurnaa iyo moordiba ku afurnaaba dhaxdood walaalaheena maxaan ka codsanaynaa inkasta sicir barar ay jirto maanta wax fiican aan la qaadanayn hataa dadka kaarka qabo oo raaxdaasaan fadhinaa maanta roob hadduu noo imaado meelaan ka gelayna aan lahayn bac ma haysano shandiro ma haysano jii fiican ma haysano shandir dhulkaasaa la seexdaa inayna soo caawiyaan oyna soo gaaraan la rabalaanan ku jirnaan rabalaankana su fiican inaan u afurno raashin fiican cabitaan fiican aan cunno waan jecelnahay maxamed cabdi colow waa guddoomiyaha kaamka ifo ee degmada dhadhaab waxaana uu ka waramayaa xaaladda guud ee xerada ka jirta kaamku waa kaam ballaaran roob la-aanna way jirtaa abaarna way jirtaa soobna waa lagu jiraa dadka aad buu u dhibaataysan yahay waxaa jiri jirtay marmar dadka islaamka iyo dadka waxhaysta inay dadka maaragtay ay sadaqaystaan oo maaragtay ay wax siiyaan oo afuriyaan sanadadan dambe waxaad moodaa inay khadka ka baxday oo afurkii iyo maaragtay caawintii wixi ay sii dhammaanayso marka waxaan soo joodin lahaa ama aan codsan lahaa inta maqlayso in dadka iyaka ee dhibaataysan ee kaamka joogay ee kuwa baahanaha ah kuwa kaararka ka xiran yihiin kuwa kaararka ku guuray ee soo noqday intaasoo baahna oo waxba haysanin baa dadka kol saaran dadkiina way ku rafaadeen oo dadkii maaragtay aad baa loogu rafaaday sidii loo caawinahayo oo nowalbana uu maarata wax ugu tarahay marka dambe waayo dadkii baa iska tabarbeelay marka waxaan codsan lahaa dadkii maqlahayo ee muslimiinta ah ciddii ka qayb qaaban karta dadkaas siita dhibaataysan inay ka qayb qaabtaan oo la caawiyo oo la afuriyo markaan dib ugu noqdo baahida iyo dhibaatada ay qabaan waxaad arkii guriga markaad joogto maalintii waxaad soo geli intaasoo qof oo dambiish loorka wadato oo wax igu rid kule meesha raashinka markaad todo qofka raashinka soo qaato wixii uu soo qaatay si uu ola baxo ma laho qof walba garbaha la haystaa iigu shub baa laleeyahay markaad masaajidyada tagto waxaad arkaysaa masaajidihii oo gudihiisa iyo riddiisa la dhooban yahay markaad suuqa dhex tagto waxaad arkaysaa suuqii oo dukaamihii iyo moolab dadka ay taagin oo baryootama hayaan dhibaato culus baa jirta ilaahay baana bixin karo laakiin dadka muslimiinta iyo dadka waxhaysta waxaan ka codsan lahaa dadka in la saacideeyo oo loo soo gurmado oo wax loo qabto guddoomiye colow ayaa baaq u diraya soomaalida in ay caawimaad u fidiyaan qaxootiga saa'imiinta ah si ay u helaan afur ay kaga baxaan bisha barakaysan ee ramadaan qof oo soomahayo oon suxuur haysanin oo afur haysanin oo maxaanku dhahay waxba haysanin waad garanaysaa dhibaatadiisa waad garanaysaa marka dee dadkaasiita waa dad dhibaataysan dhibaatadaas ilaahay baa bixin karo laakiin dadka islaamka iyo dadkii waxayse muslimiinta ah qofka markuu walaalkii uu caawiyo ilaahay baa ka ajirsiinayo waxaan dhihi lahaa dadka way dhiban yihiin way dhibaataysan yihiin un-ta waan la hadalna hadda boonooyin baa la siina waxaasay leeyihiin oo maaratay safartan ad maantan waxay shalay waxay fiirfiirinahayeen meelihii maaratay lagu tirakoobahayo ee dadka in lagu soo xareeyo oo boono lagu siiya fiirfiirinahayeen laakiin haddii hadda la siiyana kuwiiba kaararkaysta waxba u tarayihiin oo wixii la siina waxa meesha maxa yaallo laakiin waxaan codsan lahaa walaalaha muslimiinta ee waxhaysta dadka dhibaatada qabo maaratay kaamka ka buuxo ee xarooyinka ka buuxo ciddii wax ku tari karta ee maqlaysa inay wax u qabato oo saacidayso
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay xaaladda adag ee ay ku soomayaan qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab intaan mar kale kulmayno waxaashe ibraahim aadan oo idin leh ramadaan mubaarak